Deeqdan dabada oo lagu wareejiyay maamulka degmada Ceel Berde ayaa ka kooban laba konteynar oo qalab caafimaad ah oo dhammaystiran kuwaas oo loogu talagalay in lagu hagaajiyo adeegyada caafimaadka ee isbitaalka degmada. Munaasabadda wareejinta qalabkan ayaa guddoomiyaha maamulka degmada ugu horeeyay, guddoomiyaha degmada, odayaasha dhaqanka iyo bulshada deegaanka agaasimaha caafimaadka kuwaas oo si weyn u soo dhoweeyay deeqdan muhiimka u ah una mahadceliyay walaalihii soo gaarsiiyay agabkan muhiimka u ah bulshada. Guddoomiyaha degmada Haadi Siraad Cumar ayaa u mahadceliyay hay'adaha ka qayb qaatay deeqdan.
deeqdan oo isugu jirto qalab caafimaad oo loogu talagalay isbitaalka degmada Ceel Berde oo runtii isugu jirto qalabkii baalista sariiro ee altrasoundiyo iyo agabkii u baahnaa isbitaalka degmada Ceel Berde oo runtii baahi weyn loo qabay Ee, waxaan u mahadcelinaynaa cid walba oo ka qayb qaadatay soo gaarista degmada Ceel Berde ee alaabteeda iyo soo qabanaysa. Ee, ugu horeeya gabdhayaashii iyo transporta- transportaradii ee, ilaa berbere ilaa denmark ilaa dubay intaas ka soo shaqaynayey waxaan codsanaynaa ee, wasaaradda caafimaadka ee galbeed oo runtii isbitaalka gacanta ku haysay waxa kaliita aan u baahannahay waa injineeradii farsamo yaqaanadii qalabkan aqoonta u lahaa inay noo soo diraan ee, oo si rakibaad iyo tababaradii u baahayeen shaqaalaha xataa meesha jooga loogu loogu sameeyo wanaagsan Qaar ka mid ah madaxdii iyo odayaasha dhaqanka oo ka soo qaybgalay munaasabadda ayaa soo dhoweeyay deeqdan dabada ee loogu talagalay bulshada deegaanka.
halkan waxaa noogu yimid maanta agab caafimaad oo nooga yimid dowladda denmark ee oo saaxiibkeen ama walaalkeen ee kurbajoog xaaji cabdulaahi geedi dhaqana uu noo keenay Ee, waxaa kala qayb qaato waxaa in halkan nooga mahadcelino laba hay-adood oo kala ah east african development iyo hirdo oo hayad maxalli oo deegaanka laga leeyahay ah marka waxaan leenahay maada idinka gaadho alaabtaa wayna soo gaadhay aniga waxay soo infoobgareeyey guddoomiyaha degmada xalayto waxaa weeyaan ee, isagana waa mahadsan yahay mar haddii mar haddii annagoo reer ceelburda usku duuban qalabkii isbitaalkii degmada ceelburda u baanaan galabta haysan oo odayaasha dhaqanka ugaas ka horkacayo
waxaa mahadlahoo kale hayadaha samafalka waa qayb daarna ka tirsan tahay qaybna soomaaliya ka tirsan tahay aa soo fuligeeyey qalabkaa maanta halkayaa lagu yimaado ceel berde laba kunteenar oo alaab ah oo nooc oo aan ku jirin uusan jirin baa naloo keenay baahideedana waan qabnay horena waan u codsannay waxaa arrintaas hoggaankeeda ahaa dhaqane cabdulaahi dhaqani geedi baa ahaa maxaan ku dhaha hoggaaminteeda Ee, hay-adaha kale oo la kaalmeeyo sidii maxaan ku dhahdaa xasan jaydaan iyo yacni kuwa denmark iyo aad u imaatay waxaadna noo soo dirtayna wayna soo gaareen waana ku faraxsannahay waxaa kaloon codsanaynaa koonfur galbeed iyo dowladda federaalkaba dadka ugu horaa maxaan ku dhaha shaqaalaha maadaama hadda ka hor qalab- qalabkan ku shaqayn inay noo soo diraan sida ugu dhaqso badan si hawshu ay u qabsanto marka cid kasta oo qayb ka qaadatay meelahay soo martay waan ognahay dhibaatooyin badan baa laga soo maray inta kasta oo ka qayb qaadatay